wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee raadiyo beerulo qodobada haddii eeba qadaro dhegeystayaal warkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka haweenka degmada farlibaax oo codsaday in loo dhiso hool iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan tababar ku saabsan tebinta doorashooyinka oo lagu qabtay muqdisho kulan looga hadlayay dhismaha waddooyinka oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb aqoon isweydaarsi ku saabsan hindisa sharciyeedka caruurta oo lagu qabtay baydhabo akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo saxeixay amar fulineed oo ku saabsan qudista macdanta warkii oo kooban ayaad dhegeysateen dhegeystayaal haatan u diyaar garooba isagaiyo faahfaahsan ururka haweenka degmada farlibaax ayaa codsaday in loo dhiso hool iyo xafiis ay ku shaqeeyaan sida warkan uu ku faahfaahinayo cumar yuusuf aadan fardowse cismaan xasan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada farlibaax ee gobolka hiiraan oo u warantay redio beerlo ayaa sheegtay in ururkooda uusan haysan xafiis uu ku shaqeeyo gudoomiye fardowse ayaa tilmaantay shaqada ururka oo badan awgeed in laga maarmaan ay tahay helista xafiisyo iyo howlka shirarka ee ururka waxa ayna baaq u dirtay maamulka gobolka kanfarlibaax iyo hay-adaha in loo dhiso xafiisyadii ay ku shaqayn lahaayeen horta haweenka degmada farlibaax ma haystaan xafiis ay ku shaqeeyaan hoolkii shirarka oo kale ma haystaan waxaa kaloo jirto waxaa jira shaqalaan baahsan gabadhii waxbarata xitaa maxay aheede gabarnimaa lagu buusaayaa midda aan wax baranina wayba ka daran tahay shaqalaantaas way jirtaa waxaa kaloo jiro tacadiyaal ka dhaca degmada oo kale waxaan leeyahay wax walbaan u nugulnahay insha allah waana ka bixi doonaa dadkaas dad beeraaley ahaayeen ku tiirsan xoole iyo beero waa ogtahay tabcashada maxay aheede beerahana ina mar biilaan tahay marna biibaxa tahay haa abaaro badanaa dalka ka dhacay saas darteedu xoolihii abaar hadday imaada waa dareemi kartaa ayagaaba sida dadka marmarka qaarkood loo biilaa halihii soo hara halana waa laadmaayaan halihii soo harana sida dadkii aa badar loo siiyaa marka waxaa sababta abaarihii badan ee iskaga diyimaadadi deegaanada dhan ee soomaaliya waxaan leeyahay haweenka waa laf dhabar waa hooyooyinkiin waa walaalihiina waa haweenkii idiin dhaxay inaad nagala qeyb qaadatiin wax kasta oo horumarintii haweenka ah aad nagala qeyb qaadatiin noo garab istaagtiin taas waxaan leeyahay maamulka degmada haddana waxaan usoo gudbayaa maamulka gobolka iyo hay-adaha ku shaqale arintaas indhaha naga qarsada ayadoo degmada firlibaa xor ay tahay waxaan leeyahay waqti waxaa imaadaysa laysla xisaabtamo qof walibana wuxuu soo qabta iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu galay iyo wuxuu gooyay xilli la xisaabtama la imaan doonto hay-adaha indhaha naga qarsada saasaan leeyahay maamulka gobolka waxaan leeyahay waxna xog ogaal aa ka tihiin waxna maxay aheeda ii sheega waa ka noqon doontaan waxaan leeyahay idinka naftarkiina mas-uuliyadaan iiga saaran waa inaa kaalintiina aa buuxisiin naga warqabtiin aad si dhadhow noola shaqaysiin saa codsanaa maamulka gobolka hiiraana in shaqo abuur loo sameeyo tababaro ay helaan maxay heeda gabadhii waxbarata ee shaqo xeshoon la buusin maxay heeda ii sheega kuwa ganacsiga haysto loo raadiyo kobcin ganacsi loo raadiyo aan codsanaynaa maadaama maamulka gobolka uu yahay maamulkii degmada farlibaaxa xakumi uu yahay fardowse cismaan xasan gudoomiyaha ururka haweenka degmada farlibaax ee gobolka hiiraan ayaa sidoo kale sheegtay in haweenka degmada ay la kulmaan tacadiyo kala duwan ayna gacanta ku hayaan kiisas kufsi ah tacadiyada kufsi wou ka dhacayaa kiisaskeeda waan haynaa maxay aheeda ii sheegay mid shaqalaana way jirtaa haweenkii macnaha inay shaqada lagu yeso oo adiga gabaraa tahay loo buuso waa tacadiga ay ka mid tahay kiisas kufsi ahna way jiraan ayagana
si kastaba tan iyo markii la dhisay ururka haweenka degmada farlibaax ayaan la helin xafiisyo uu ku shaqeeyo tababar ku saabsan tabinta doorashooyinka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo bilaal daahir waaney wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho tababar ku saabsan tabinta arrimaha la xiriira doorashooyinka ugu qabatay labaatan iyo shan wariyaal oo ka kala socday warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta qaranka tobabarka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro madax ka socotay warbaahinada gaarka loo leeyahay xubno ka socday wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wariyaal agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudan cabdulaahi xayir ducaali ayaa sharaxaya ujeedka loo qabtay tobabarka diiwaangelinta doorashooyinku oo ilaa in ka badan toban degmo ay ka socdaan oo caasimadda soomaaliya muqdisho ah laguna baahin doono dhammaan dowlad goboleedyada si loo taabageliyo doorashada one man one vote ama qof iyo cod wasiirka warfaafinta dhaqankii dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane daa-uud aweys ayaa wariyaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka islamarkaana ay ku dabaqaan shaqooyinkooda la xiriira arrimaha doorashooyinka mas-uuliyadda koowaad waxay tahay inaad isa saartaan mas-uuliyad ah in aad doorashadan amaba waxyaabaha la xiriira aad si hufan shacabka ugu soo gudbisaan si saxna aad markaasi dadka ugaarsiisaan waxaa meesha soo gelaya oo kale xirfadihii suxufinimo oo loo baahan yahay warka waxa uu ku saabsan yahay in sida uu yahay aad shacabka ugu gudbisaan oo aad raadisaan xaqiiqda markaad adiga wax fahanto ayaad shacabka wax u sheegi kartaa laakiin haddaadan wixii fahamsanayn way adkaanaysaa in aad shacabka wax gaarsiiso xilligan lagu jirana waa xilli xasaasi ah war kastao si qaldan kaaga baxa waxa uu sababi karaa dhibaato bulshadan hore u dhibaataysneed hore u qabtay tobabarkan ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta fahamka warbaahinta iyo kaalintooda baahinta iyo doorashooyinka iyadoo ay bixinayaan qoboro ku xeel dheer saxaafadda kulan looga hadlayey dhismaha wadooyinka ayaa lagu qabtay dhuusamareeb sida warkaanu ku faahfaahinayo cabdiqaadir cumar ibraahim kulankan oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa ku saabsanaa sidii ay bulshadu uga qayb qaadan lahaayeen mashruuca nagaad oo ah mashruuc lagu horumarinayo dhismayaasha wadooyinka dhowaan laga bilaabay magaalada waxaa ka qayb galay kulanka mas-uuliyiin ka mid ah maamulka galmudug waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxa mashruuca nagaad ee galmudug cabduqaadir faarax ayaa bulshada uga warbixiyey dadaalka ay wadaan iyo halka uu marayo dhismaha wadooyinka saddexiylabaatankii abriil laba kun labaatan iyo shan waxaa si rasmi ah bilowday dhismaha wadooyinka ee magaalada dhuusamareeb waxaan u fadhinaa marka mudanayaal iyo marwoyin in bulshadii reer dhuusamareeb ee intaas oo juhdiya iyo sabar iyo dulqaad runtii soo maray ee waddadaas dheer runtii dabcan dee soo martay waddooyinkii inay bilaabanayaan inaad ogaataan dhammaantiin qof kastoo idinkamid ah sidii la idinla soo tashtay oo intaasoo brosees loo soo maray haddana qof kastoo idin ka mid ah inuu ogaado fahmo garto ku baraarugo waddadii horta inay bilaabatay nambarka koowaad waan isugu bishaaraynaynaa cabdiraxmaan cali maxamed guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ayaa bulshada ugu baaqay in laga wada shaqeeyo dhismaha wadooyinka oo ay macquul tahay in caqabad lagala kulmo waddadu intii ay burbursanayd oo magaalada dhex maraysay ummadda faalxumo iyo dhibay la dhex taalla runtii haddeerna markii layidhaha hala dhiso dhib badanaa bulshada ka qabsan doonaan muddada yartao dhismayso ganacsiyaal badana xirmi doona gaadiidka isu socodkiisa dadweynaha isu gudbistiisa xaafadaha isu maristooda waxyaabo badana caqabada ku imaanayaan waayo waddadiiyaa laga shaqaynaa maynka ahayd oo magaalada dhex maraysay waxaan rabnaa si mas-uuliyad walaaleed ah inaan u qaadanno waddadan weyn iyo waddooyinka kale oo ka baxaya oo iyaguna bilow ah haddii alla yidhaahdo oo magaalada dhex mari doona si mas-uuliyad walaaleed ah in looga wada shaqeeyo dhismaha waddooyinkan oo lagu wado in loo dhiso hab casri ah ayaa door ka qaadan doono horumarinta bilicda magaalada dhuusmareeba aqoon isweydaarsi ku saabsan hindisa sharciyeedka caruurta ayaa lagu qabtay baydhabo sida warkaanu ku faahfaahinayo maxamed yuusuf cabdulaahi wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daahfurtay aqoon isweydaarsi ku saabsan hindisa sharciyeedka xuquuqda caruurta ee koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka qayb galay aqoon isweydaarsigan wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed shamse maxamed yarow agaasimaha guud wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed madiine axmed nuur iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madiine axmed nuur agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixisay ujeedka aqoon isweydaarsigan meeshan wuxuu imaani wax la dhahaa la tashiga uu saabsan child rights bill waxay soo maray heer badan heer degmooyin iyo la tashi badan waa soo maray hadda wax ka sameeyano gabgabe waa marooya almost endorsement la gaaray insha allah kan kadib waxaan rajeynaynaa in heer parliament ilaa wax la fuliyo endorsement insha allah shamse maxamed yarow wasiirka haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqlisaanka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegtay in wasaaraddu ay dardargelin doonto diyaarinta hindasa sharciyaadka xuquuqda caruurta ee koonfur galbeeda kulunkaani geeka way daarinya sidii lanku dooda fadi sharciga oo xuquuqda ciyaalka oo muddo ah dareeri sidaysan wada ogtin wasaaradda haweenka way hoos kooyay dadka oo dadka ang nugul haddii oo nagada lahaayeen dadka naafada ah haweenkii iyo ciyaalkii marka alxamdulilah wasaaradda dadaal badan kadib way ka guulaysatay in la ansixiyo sharcigii oo naafada sidiiyo xuquuqdii naafadiyo on helo fadeen xuquuqdiyo way hamaray heerar kala duwan sharcigaas ilaa ay heer degmo heer gobol ururada bulshada dhammaan baarlamaan golo wasiira wayla ka guulaysaday intii al akhiiran golihii wasiirada la horjeeyay baarlamaankii la horjeeyay oo hogaankii ankasareeyay koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareegna usaneen saxiix alxamdulilaah intaas kudib way dadaal dheeri ee la kabiyay sidii xaquuqdii ciyaalkii iyoona sharcisho lan dardargeliyey fadi sharcigun heerar kala duwanaha mari heer gebagabe ee marahaya ilaa iyo heer degmo degmooyin badan oo koonfur galbeed ku mid ah maantana wayna iskakiin weernay in sidii oo mayla raayo is handareeri maadaama is heer gebagabe ee marahay oo nin dhimayin golihii wasiiradii iyo guddiyadii oo baarlamaanka in haddana marlamaad imar saddexaad haddana niskakiin weerna odayaashii dhaqanka culmaaudiinkii dhalinyaradii haweenkii ururadii aan ol oleeyay mayla raayay bulshada rayidka se haddana dood lanku suubi lankasta fikir shay fikradii lan aruuri oo sharcigaas una ilaahay idin shay una aan dardargeliyana sida anka dhaqsiyaha badan heer gebagabe ee marahay marka arintaasa geeka in iska koyne insha allah way rajeeyay in isan fikirkin isdhaafsado doonta wal miro dhalena ha ku baha doona haddii ilaahay idma marka nin fudniyo barnaamijkan insha allah asalaamu calaykum wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqulisaanka maamulka koonfur galbeed ayaa muddooyinkii u dambeeyey waday kulamo gooni gooni ah oo bulshada lagula tashanayo hindasharciyaadka xuquuqda caruurta weli waxaad degeysanaysaan dhegeystayaal warka habeenimo ee raadiyo beerlo intaanu gudagelin akhbaaraadka dibadda kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta sarifkii suuqyada ee warka habeenimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya sabuuradaha sabuuradda cabirkeeda uu yahay lambarka labaatan iyo afar ayaa la iibiyaa todobaatan iyo shan doolar halka cabirkeeda uu yahay toban iyo laba doolar la iibiya lixdan iyo shan doolar sabuuradda cabirka dhexe ayaa la iibiyaa konton iyo shan doolar midda cabirkeeda hoose ayaa la iibiyaa soddon doolar xubintiina waa egeyntaa
akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa saxeixay amar fulineed oo uu ku bixinayo in la bilaabo macdan qodista xeebaha iyo dhulka mareykanka iyadoo amarkan uu farayo shirkadaha macdanta mareykanka inay tagaan goobaha macdanta ee adduunka oo dhan trump ayaa sheegay in mareykanka uusan hari doonin ama aanu ka hari doonin tartanka bilowga ah ee macdanta sida ay warisay shabakadda blomber waa macdanta waxa ay muhiimad u leedahay warshadaha militariga diyaaradaha mareykanka maraakiibta iyo sidoo kale nidaamyada difaaca oo u baahan macdan warkii habeenimo ee raadiyo beerula dhegeystayaal waageynta